waxaan ku suganahay suuqa waaheen ee bartamaha magaalada hargeysa halkaasi oo kumanaan ganacsi oo kala duwan lagaga qayb qaadanayo munaasabadda ciidda awgeed haddaba waxaan dhegaystayaasheeda ugu soo gudbinayaa xog dheeraad ah oo ku saabsan waraysi aan la yeeshay qaybaha kala duwan ee ganacsiga suuqa weyn waaheen ee magaalada hargeysa iyadoo lagu jiro tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan kariim ayaa si weyn looga diyaargaroobayaa munaasabadda ciidulfitriga oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban qaybaha kala duwan ee ganacsatada suuqa waaheen oo aanu wax ka weydiinay dareenkooda ayaa sheegaya inay aada u soo dhoweynayaan bisha barakaysan ee ramadaan kariim aadna ugu faraxsan yihiin inkastaoo ay sheegeen in ay sanadkan wax badan iska bedeleen waxyaabihii kala duwanaa ay iibin jireen haddana aanay wax saameyn ah ku yeelan bulsho weynta ku dhaqan magaalada hargeysa bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ah kuwa ku mashquulsan sidii ay uga farxin lahaayeen caruurtooda inkasta oo ay qaar ka mid ahna ku mashquulsan yihiin qurxinta guryahooda sidii ay guryahooda uga bedeli lahaayeen agabkii hore una keeni lahaayeen kuwa cusub xagga roogaga waxaanu haynaa afar antom oo kala nooca mid riska sleeg uxuba laakiinse waxay marka hore kala ahaayeen suuriyaan iyo turki imika waxay wada yihiin shirkadda suuriyaanka way soo guurtay oo turki uxuba hadduu ilaahay ballankeeda leeyahay nabad horta qiimahoodana haddii aan sheegitaanka bixiyo waa shan iyo soddon shan iyo afartan shan iyo lixdan iyo shan iyo siddeetan
marka la barbar dhigo wakhtigii ciidihii hore iyo wakhtigan oo hadda ciiddii nagu soo dhowdahay maxaa isbeddela ku yimid horta isbeddel aad u weyn baa ku yimid isbeddelkana waxaa koosgaraynaya ayaamaha farxadda le iidda inkastoo alaabaha qaarna ay kor u kaceen qiimahoodu qaarna ay hoos u soo degeen sida imika gogasha iyo shamcoo kale qiimahoodu aad buu kacaa hadduu ilaahay ballankeeda leeyahay xagga ruumyada iyo alaabahan kalena qiimahoodu uu hoos buu usoo jabaa waayo dadkii waxay ku wada mashquulsan yihin xagga ubadka iyo labisaadda carruurta loo labisayay hadduu ilaahay ballankeeda leeyahay halka gogashana kolley carruurta marka la soo iidsiiyo gurigiina bilic waa loo yeelaa waa la raacsanayaa marka gogashana waxa ugu badan ee dadku beddelaan waa gogasha iyo shamaca isbeddelka ku yimiday eed sheegaysid sida qiimaha oo kale saamayn ma ku yeelan karaa bulshaweyntiida ku xidhnay dabcan haa qofkii bini'aadankaa ee kastamarka noo ahaa ee qiimo hore nagu ogaa markan idhaahno wuxuu waa qaaliyoobay oo qiimo kaloo lagu iibinayaa qofkii dee adigaba aqlaad leeda kaa yeeli maayo kolley halkaa doodii muran waa ka imanayaa haddana laakiinse dadkii adugu dadna waanu isla dhibannahay dadna waanu isyeelsiinaayoo dadnala garwashiiyo way noqdaan wanala garaabaa marka waxaan waxay ka imaadaan xagga annaga maaha waa xagga bakhaarada iyo ummadda wax soo dejisa ummadda wax soo dejisa haddii wixii kugu dalacdo adna waa dalacaysaa waa qasbiyan iyadoo wakhtigan habeennimo tahay aan kula hadlayaa marka habeennimada iyo maalintii la barbar dhigo midkeebay suuq badan yihiin horta dadka bilaadanka maalintii aad bay u tabcaansan yihiin xilliga ugu suuq badan yihin waa xilliga habeenkii toddobada iyo barka fiidnimo ilaa inta laga gaarayo koob iyo tobanka fiidnimo dadku aad bay suuqu joogaan iminka adigu indhahagaad ku arkaysaa ummadda wax meesha sumaysa iyo se ummaddu isku joorayso xilliyada ugu suuqa badayna waa xilliyada sagaalka ilaa sideedda inta udhexaysa garman iidii hore waxaan keenayna lacag fiican baa naga soo gelayso ilaa iidda dambe intaan ku gaarno ma isku camiran iyo xogaa naga soo baxo faa'iidaa waan keenayna tanaa laakiin way nagu adag tawliin kastoona gaarno shan shakaadhe haddana sidii hore iyo sugu dhowna maaha maadaama ood ku dul iibinayso gaadhi gacmeed ama kaaryo sidee bay kuula dhaqmaan dowladda hoose iyo ciidamada amniga oo wakhtigan aad uga shaqeeya suuqa wallaahi mar walba wayna garaacaan mar walba waan ka baxbaxsanaa baxsun baan ku jirnaaye goor walba way noo yimaado markaan aragna waan ka yaacna marka goobo idin astaysan ood ku ganacsan kartaan ma jiraan may ma jiraano waa adiga arkaya waa meed meeshaan cidhiidhga weyaanoo marka yimaadaan bay keerinayaan kolba meel kolba meel gaadhi ka baxo ayaan ku jirnaa hadda idinku ganacsatadiinnan ama ganacsigan yaryareed iibinaysaan wax sheera ma leedin ama ma isku xidhantihiin ay wax sheeroo isku xidhan ma jiro waa kaariyoonayaashaan annabayo maxay isku xidhanayaan
marka ciiddu baxdo ma laga yaaba in ganacsiga uu sii furnaado mise inaad joojisu noqonaya may inaan baxdo balaas yar helay noqonaysaayoo aan meel kolba meel yar kala day saasumaan ku wadayaa
marka bal marka loo eego habeenkii iyo maalintii maadaama oo tobankii dambe ee rabadaan lagu jiro sidee bay u kala suuq badan yihiin baan odhan karnaa
tobanka rabadaanta imika intan ugu dambaysa wallaahi kolkii hore isbeddel baa jiri jiro xilligan lacag fiican baan heli jirnay suuq fiican baan ka heli jirnay maanta laakiin waxba sanadkan waxaa la wax suuqanaynaa mid soo saamiliil mooyaane
aad baad umahadsan walal adoo magacaaga ku bilaabaya waxaad iga warantaa bal ganacsigaagan iyo waxaad iibiso waaye bismillaah raxmaan raxiim anigoo aad iyo aad inii salaamay ninkoo warbaahintii anigoo ah shibcaan daahir cismaan waxaan boqolkiiba boqol aad iyo aad u soo dhoweynayaa bulshada reer somalilan oo maanta farxad iyo ciiddii lagu jiro iyadoo ay dadku si fiican oo farxad u ciidiyaan ganacsiguna si wanaagsan u socdo annagu waxaan nahay qolada boqolkiiba boqol horta iibsa xagga kabaha oo u badan ciyaalka dhammaantood rag iyo dumarba marka insha allah wallaahi suuq waad yaabta soo socda farxadda dadku waad yaabta hadh iyo habeen midna ma seexan waan isdabarugnoon ummaddu boqolkiiba boqol iyagoo qalbi furan iyo farxad ku ciidiyana waan haynaa insha allah markaad loo barbar dhigo wakhtigii hore iidii hore ee rabadaan iyo tan maxay ku kala duwan yihiin boqolkiiba boqoltanaaba waxaad sooranaysaa way ka wanaagsan tahay iyadoo ay boqolkiiba boqol ayna mar kasta ay dadku hadalna ay dhan kalesna ka qiimeeyaan haddana waxa ay yidhahdaan maadaama ay dagaallo ka dhaceen iyo maanta ay xooluhu in yar ku yara qaali noqdeen haddana boqolkiiba boqol dadku way ku faraxsan yihiin oo ay siday u ciidayaan ayaa laga gartaa iyagoo ay bishu toban tahayba way noo bilaabantay farxaddu iyo dadku siday wax u iibsanayaan iyagoo ay bilaabmi jirtay awal shan iyo tobankeedii kaba ayaan halkan ku arkaya marka ma kabahan oo qura baad iibisaa mise ganacsigu intaa ku badan waxaan u badanahay dhammaan rag iyo dumar waa ay yihiin kuwanun maaha iyo ciyaal yaryar dumar nooc kasta waan ka haynaa item kasta modeel kastoo kaba oo la xidhaba waan haynaa rag iyo dumarba
waxaad kalood iga warantaa muddo intee leeg baad adigu ku shaqaynaysaa iminka waxaan ka shaqaynay muddo ilaa koob iyo toban sannadooba koob iyo tobankaas sannadood markaad ku shaqaynaysay waxaa ka sifiirayaasan khibrada waxaaga kordhay boqolkiiba boqol nooga korto waxay waxyaabo fara badan baad ka faa'idaysaa bulsho kala duwan baad arkaysaa noocyo fara badan ganacsiga laftirkiisaa waa faa'ida mar kasta ganacsiguna hor korood u socoto mooyaan hoos looma socdoba marka insha allah waxaan rajaynaynaa waad arkaysaa dee is- is- isbeddel fara badan markaad ganacsi ku dhex jirto marka insha allah walaalayaal waxaan rajaynaynaa mar kasta kule qalbi furan gacmo furanaya ganacsiga waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonay oon rajada ku tala jirnaa inaannu ka sii gaadhno heer aannu soo dejinno ah wax kastoo ay bulshada reer somaliland u baatana keenno oo aan xitaa dharka ugu darno halkaan imika kamuun ka hayno nooc kasta u baahan yahay dhar iyo dumarba rag iyo dumarba maxaa bulshada ee, fariinaad la diraysaa ugu dambayntii waxaan bulshada u dirayaa reer somaliland meel kastoo ay joogaan qalbi furan iyo farxad ku ciida ayaan leedahay bisha barakaysan khayrkeedan ilaahay hayna siiyo ilaahay bisha bisha haynagu soo bashbashiyo barwaaqan leh dhammaantiin ummadda reer somaliland meel kastoo ay joogaan ummadda reer hargeysana aad baan u salaamaya dhammaan waxaa weliba ga- gaar u sii salaamaya ummadda reer gabiley dhammaantood meel kastoo ay joogaan saaxib anigu kasoo jeeda gobolka gabiley horta marka hore magacaygu waa axmed xuseen maxamed carwadana waxaa la idhaahdaa carow koosh waxaan iibiyaa waa wiciyadda oo dee ka kooban waxyaabaha la idhaha maacunta iyo waxyaaba guriga dhigto weya Een, marka dee alxamdulilah waa iska fiicannahay waa mashaalla wey
maadaama ay wakhti ciida tahay sidee bay u socotaa baan odhan karnaa mahiradii wallaahi way wanaagsan tahay waayo wax weeyaan ininka wakhtiyadan oo kale waa wakhtiyada uu ganacsigu ugu fiican yahay wakhtiga een, ciidaha oo waxa weeyaan dadku ay biilasha helaan iyo xaqli ciidada wakhtiga lagu xisaabtami karo in wax barafigta ama faa'iido laga helo een, waxa yaabaha ganacsiga weeyaan iminkan waa marka ugu fiican wey
marka adigu muddo intee leeg baad ka shaqaynaysaa anigu iminka muddo waxoogay horta tan halka meeradda nimka way furantay sanadii waxoogay laakiin waan ku jiray markii hore ganacsiga oo dee adigu waxyaabo kala duwan aan soo qabto Een, adigu markaa iminka ilaa sanad iyo iyo dhowr bilood bay furantay halkan waay
maxaa fariinaad u diraysaa bulshooyinka ganacsatada reer soomaaliya
Een, bulshada waxaan u dirayaa een, horta dee wax weeyaan ganacsigu waa iska barakeysay marka hore wax weeyaan waxyaabaha ugu barakada badan iyo ganacsigu ka mid yahay Een, waxa aan u dirayaa horta bulshada reer somaliland ganacsiga waxaan ugu dirayaa inay horta sib ahaan dowladda waxaan u dirayaa inay ganacsiga kala xadeeyaan oo niyo dhibaatooyinka jira waxa weeyaan imika ninkii wholesalerka ahaa ee soo dejinayay waxa weeyaan wuxuu samaynayaa inuu uu kartoonkiina iibiyo jimladiina iibiyo oo waxa weeyaan wasagii tafaariiqla noqdo taasina waa isbaramla waa mushkiladka soo kordhay weeyaan marka waxaan oolaa haddee xadaa loo kala meeshan waxaan ku iibinaa dharka dumarka iyo ragga aadna iminka waqtigan oo gallay waa u socdaa rabadaanta ayaanu aad u shaqaynaa sida caadiga ah markaa iminkana alxamdulilah simaas ayuu noogu socdaa ganacsigeedu wax isbeddel oo ku yimiday ma jiraan dharka wakhtiyadan aha isbeddelka in sanadkan iminka aynu gallay ama rabadaantan ku yimid waxa weeye soo dharka dumarka aad aan u iibin jirnay sida hablaha ilaa shanaatan jirada markaa iminka koorbe soo kaarorkaasa qiimihii ka dhigay qayrar macquul markaa horaalka ka arkay aan ku sii jirnay qofka dadka wada maxaysta boqolkiiba siddeetan Somaliland halkii aan ku sii jirnay dharka labaatan doolar kagu badan waxaan ka siinaa soddon iyo sagaal soddon iyo laba ilaa sod ilaa labaatan iyo sagaal ayaan ka siinaa marka in caqabada dadkii kala haysta waa taa haddana in, way iska iibsadaan oo waa meel ilaah wax dhigay oo in, xawaadir kuma waayaan saaxiib muddo intee leeg baad ganacsiga anigu ilaa laba iyo toban sannadood meelaha ilaa tusan ilaa tusan wanka iyo meelahaas ahayd.
tobankaas sannadood maxaa khibradaad ka kororsataa والله إن وحنا وخدي وحنا خبرة أضرب والله ده كان عشان صاحي وحوي إنك إن dhex gala waxa laga yaabaa dee khimradaha madaxweynaha dadka qaalisan ayuu ka faa'iidaya marka imika halkan kaagama soo koobi kara saaxiib khimradaha aan halkan ka faa'iiday waayo sida wax loo iibinayo keliya ayaaba boqol nooc iyo sida aad filinka adiga lagaa iibsanayo uga soo iibsanayso khayrka oo ka keenay wadamo kale oo shisheeye iyo shaygaasi tolo makaa dhacaya maskaxdaas horta ku qaalisan rurgeeda hooyo ku dul ganacsata kaariyoome ama gaadhi gacan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay ciidanka booliiska oo mar walba dhibaato u geysanaya dhammaan ganacsatada yaryar ee iibiya alaabaha yaryar ee ay cayaalku ku ciyaaraan maalmaha ciidda hooyadan oo ku howlan sidii ay nolol maalmeedkooda uga soo saari lahayd waa tan iyadoo sharaxaad ka bixinaysana waxa ay tidhi ganacsigayga oo aad buu u wanaagsan yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin askartan dhibisa mooye boqolkiiba sagaashan aad baanu isaga ceeshnaa dad iska danyaraanu nahay dadaan cidna waxba ku tirin baan nahay dadaan cidna hoos u eegin baan nahay marka annagu waxaanu ka ceeshnaa on toban ubada koob iyo toban qof baan ayaan ku biiliyaa intaa oo j- jaamacad gala oo waxaan kuhi madrasada dhigta oo waxaan kuhi iskoola dhigta ayaan bariiskooda ku raadiyayoon nolol maalmeedkooda ku doonaayoon dharka aan ku- wixii aan ka helaa markaan soo amaahdo wixii ilaahay iga siiya rasiqa ayaan carruurtana ku cudsiiyaa marka intee leeg baad ku shaqaynaysaa waxaan ka shaqaynayey ilaa iyo koob iyo sagaashanka haa ee dhibaatada ay ku haysata ciidanku maxay waa adiga arkaya waa dha- carruurana way kaga soo ridaan dumarka dhibaato weyn baan budka aad arkaysa noogama turaan dumarkani waa agoon waa da- dumaraan wax mahaysata oon dan yara oon waxba haysanin waa dumar kirooyin ku jira waa dumaraan awood lahayn ay wax iskaga bixiyaan oo ubadkooda aan horumar gaadhsiin karin caawa bariiskay cunayaan waan ka soo shaqa tagnaa ubadkii markii aanu suuqa nimaadna aan ubadka bariiska dib ugu daraa mushaaro dowladeed ma qaadanno tu dallan looga soo dira ma qaadanno ceeshadayadu waxay gashay intaasoo ma garad marka hadde had inay dowladda iyo dadweynuba in hoosna loo eego kaaroonayaashan mid waliba toban ubadaa lagu cidsiyay in hoosna loo eegana doonina dowladda iyo dadweynaha iyo inta waxgaranka culimada caamada nin kasta oo meel fadhiyo oo dhan oo mas-uul oo dhane inuu dumarkan cadceedda baan ku dhaha saaka waxaan imiday toddobadii subaxnimo ilaa xilligaad argaysana waan ku soo gaadhay anoo la yeeryeynayo waan soomanaa La- sagaashan jeer baan tawaqaa maalintii anoo la yeeryeynayo kaaryoonaa wada marka waxaan u baahanaa inay loo eego ciidihii hore iyo waqtigii hore ciidihii hore iyo tan haddii la leeg eego laba aad u kala baxan weeyaan laismana gaadhsiin karayo wasaaradu weeyaan oo waa iska suuqa aad buu u liitaa si aanu kaga bixiba ilaahay baa garanaya oo waxaan ilaahay khayr baan ka rajaynaynaa laakiin aad buu suuqu noogu liitaa iminka maxaa fariineed u diraysaa bulshada Waxaan u- reer Soomaaliland bulshada reer somalilan waxaan u diraynaa in dadkooda walaalahooda ee baahan ee danyaraha ah ee nin walba leh inay hoos loo eego qabyaaladda iyo qurunka iyo jaafaajirqa suuqa taagan ee dhibaatada taagan ee askarta dareyska qabta ay ku- ay ku nooshahayna in laga joojiyo oo amniga la ilaaliyo nolosha shicibka la ilaaliyo dadnimada shicibka la ilaaliyo diinta la ilaaliyo oo lagu dhaqmo oo dadweynuhu ay eegaan bal horta mujtamaca keliya bini'aadmiga ku noolaan karaa waxa weeye qabyaaladda iyo qurunka la wada haddii laga joojiyo caalamka caalamka waynu raacaynaa laakiin haddii la- waxaan la wada ka adireyska xidhan baa qabiilkugu sheeganaya ka shicibkaas xidhaan oo qabiilkugu sheeganaya dee no- no- mustaqbal ma aha marka nololla ma aha marka aanu ku noolaan karayno marka caalamku inay iyo dadweynaha intii wax garanaysaaba dadka in hoos loo ego kaaroonayaasha ka shaqaysta danyaraha suuqa ka shaqaysta ninka dee fooqaa saaran ee lacagta haysta isaga haysta adi cidina waxba kuma siinayso laakiin annagu waxaanu ka ceshnaa waa kaariyoonaha iyo inahaasoon ubadka ka biilina danyarannahay oo xoole ma lihin m- dowlad xoolo kama qaadano mushaarana looma keeno wixii aanu biishanaa waa kaariyoonaha aanu ka ceshaynaa ubadkiina aanu ka siinaynaa marka kaanu hor fadhiisanno iyo ka cirka saaran iyo ka dhulka saaran cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajaara news magaalada hargeysa